waxaa maanta mar kale weerar lala beegsaday gaadiida kolonyaa oo ay saarnaayeen saddex wasiir oo kale ah arrimaha gudaha difaaca iyo garsoorka iyo weliba xildhibaano kuwaasi oo marayay meel u dhow shalaambood kuna sii socday magaalada muqdisho weerarkan ayaa waxaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen askar ka tirsan dowladda soomaaliya waa weerarkii labaad ee muddo labaatan iyo afar saaca lagu qaado kolonyadan iyadoo shalay isla meel aan ka fogeyn shalaambood weerarkan la mid ah wafdigaasi loogu geystay haddaba weerarkan ugu dambeeyey ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay ka waraysatay cabdilqaadir sheekh maxamed cidi oo ah guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose runtii wixii gaaray wafdiga waa ugu tacsiinin aanan ku hadlay afka shacabka ku dhaqan gobolka shabeelle hoose ka maamulkaba wafdiga xalay waxay ku ideen degmada markay xaruntii gobolka shabeelle hoose kadibna maxaan ku idhaha xaruntii maamulka gobolka ee shalambood ayaa cabaar maxaan ku idhaha meesha ay ku nasteen kadibna way ka dhaqaajiyeen waa sugootinay kadib shalambood meelaa u dheereen oo udhexaysa buufow iyo shalambood adugu oo shalamboodna soo xigta oo meel geedi iyo biyo badan ayaa rimuud loo dhigay miinadan oo rimuudka ku shaqay sidii naloo sheegay runtii gaari bay la kacday gaariga t ciidamada maxaan ku ihahda scott ku ah taliyaha ciidanka booliiska soo jira shariif sheekuna maya miiniday la kacday kulleykaba dhowr askare ku dhaawacantay de kulleykaba un kadibna xabada isweedaarsia dhacay oo badnaa ku r b g ga ama baasukaha qoriga loo yaqaano iyo xabadaha yaryar kulleykaba de kolonyada waa badnaayeen oo ciidamo anusobna waa ku jireen wasiiradii waxba maynan gaarin kulleykaba sida aan hadda ognahay khasaare dhimashaha ma jira hadduuse jiro intuu la-egyahay ciidankii ku dhaawacmay baasha rimuudka miinidaas gaarigaas ku dhaawacay booliiska taliyaha booliiska gaarigiisa ayaa garaabay ahaayeen waxaa laga shakisan yahay laba askari runtii in maxaan ku rahday runtii dhaawac garaabay ahaayeen ma suucsanaayeen mise waa dhinteen kuleta waa lasdhexwaday marka hore miinay ahayd sida aad ii sheegtay markii dambena ciidan weerar safka saf ahaa dhex maray dhinacyadii jidka u galay iyo ciidamadii galbinaya wasiirada ha waa aynkaas ha adugu dagaal aan saas u badneen oo labaatan daqiiqa iyo labaatan shan daqiiqa qaatay oo xabadada isweedaarsia dhacay kadibna nimanka runtii khawaariista ama nimanka argagixisada qof baa laga soo qabtay oo hadda maxaa ku ihahda wafdigii ayaa wada kolitaba hay-adaha amniga ayaa hore u qaaday khaasatan naba sugidda kolitaba maxaan ku ihahda maxkamad baa la saari doonaa marka wax gurmada adinku ma u geyseen mase waxay ahaayeen ciidan isku filan oo halkiinaa ka daawanayseen a ciidan isku filan bay ahaayeen annagu gurmad hadda maxaan ku ihahdaa markaas amazonna mayna soo dhaqaaqin annagana maana u dhaqaaqin laakiin ciidanka waxaynu ogeen ciidan isku filan oo dagaal maxaan ku meesha rabaan ka geli karaan istisaaci karaan ayaan ogeen marka adiga horaa jidka lagugu gala iyo wafdi aad la socotid dhaawac fududa kaasoo gaar waa anagii kaa wareysanay wafdigan markuu soo socdana wadadaa loo galay hadda markuu soo noqonayana wadadaa loo galay dagaalka kasokowna miinaa dhulka loo geliyay ma la dhihi karaa meeshaas waxaa dhibaata ka taagan tahay ciidamadii nabad sugidda iyo kuwii ammaanka ee gobolka oo iyagoo og waddadu inay wasiirada mari doonaan shalay iyo maantaba ay dhibaato ka dhacday marka maxaa laga sugayaa dadka shicibkaa inay ammaan ku helaan haddiiba wasiiradii dowladda ee weliba ammaanka ka shaqeynayay ay dhibaatadaas maanta kala kulmeen gobolka
waa waa sax falastiinay shacabka inay dhiban yihiin laba calisba weydiinayso nimankan runtii gobolka maxaan ku inta ugu badan ka faramaroojinay ama nimankan khawaarista ah waxaa jirtay inay niyadoodii hadda soo yaro noqotay ma garanayno cidda caawisa shalay ilaa iyo maanta keliya gobolka shabelle hoose ama degmadan maxaan ku raha marka tuulooyinka hoos yimaada saddex weerar ay kusoo qaadeen xalay dhinacan katalasi jeeri danow dhinaca degmada qoryooley weerar ay kasoo qaadeen fadhi fariisinka maxaa kuy ciidamada amsom ee shalambood ay kusoo qaadeen xalay shalayna waa tii wasiirada maxaan ku ihahdaa wafdigoodii ay u galeen meesha hadda meel hal kilomitr u jirta meesha maanta ay u galeen iyo meesha shalay waa isu dhowdahay way isu dhowdahay maantana waa tan sax waa runtaa waxaa koosgareeyey marka aan sheego waxay tahay roobab mihigaan ayaa gobolkan ka da-ay roobabkaasi maxaan ku ihahdaa jidadkii oo dhan maxaa ku way gooyeen meelihii nimanka lagu baacsan lahaa loogu dabategi lahaa hade waa baliyo dhulkuna waa dhoobay waa carri madow taas ayaa koosgaraynaysa tan ugu horeysa labada laami oo keliya ayaa hadda maxaan ku rahdaa ciidanka dawladda iyo technicada ay mari kartaa saa laamigeeda marka qodobka labaadna xilligii kale guurka ayaa ugu wacan xilliga kale guurka kuleytaba hade ayaa arrintan maxaa ku xoogo gaabka keenay ama firaaqan keenay inay nimankan isu abaabulaan waa sax in anigi iyo wafdi culus maxaan ku raha annagoo wadana technica culus jidkiina inoo galeen oo dagaal maahan jidgal maahan kaas dagaal caadiya oo aad u culus buu ahaa runtii oo socday saacad iyo wax ka badan de waxaan oran lahayn runtii caalamka waxaan ka codsanaynaa runtii in maxaan ku yidhahdaa nimankan caalamka nimanka argagixisada meel ay joogaanba halkaan ay isugu imaadeen waxaan filaynaa marka nimankaas saanada meesha ay ka helaan waa tii cunaqabatee lagu soo rogay saanadan culus ay ugu culus tahay maxaan ku yidhahdaa qofka ay haystaan miinooyinka iyo qoryahan baasuukiyaasha iyo dabajeexyada rasaastoda meel ay ka helaan waan la yaabanahay arrintaasi kulitaba insha allahu tacaala dawladda dhexe ayay u taallaa wasiirada ugu cuslaa dawladda dhexe oo lix waran maxaa ku rahdaa u ahaa alwusaraa oo lafdhabar u ahaa maxaa ku rahdaa ay ahaayeen wasiirka gaashaandhiga iyo wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee amniga qaranka soomaaliyeed ragga shaqadoodii ay tahay amnigan oon kala hadlaynin shalay ilaa iyo maanta ilaa iyo xalay ay ahayd kollitaba dawladda dhexe warka sugaya sidii nimanka maxaa ku raha loo safayn lahaa kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir sheekh maxamed c d oo ah guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo qadka taleefanka ugu warramayay falastiin axmed iimaan oo washington joogta